matayos cutubka shan iyo labaatanaad
haddaba boqortooyada jannada waxaa loo eekaysiin doonaa toban gabdhood oo bikrado ah kuwa intay laambadahooda qaateen u baxay inay ninka arooska ah ka hor tagaan shantood waxay ahaayeen doqonno shanna caqli bay lahaayeen kuwii doqonnada ahaa laambadahoodii bay qaateen laakiin saliid may ay qaadan kuwa caqliga lahaase laambadahoodii bay qaateen iyo weelal saliidi ku jirto laakiin ninkii carooska ahaa waa raagay taas daraaddeed ayay wada lulmoodeen oo seexdeen habeen badhkiisa qaylo ayaa yeedhay carooskii waa soo socdaaye soo baxa oo ka hortaga markaasaa bikradihii oo dhammu wada kaceen oo laambadahoodii hagaajiyeen kuwii doqonnada ahaa waxay kuwii caqliga lahaa ku yidhaahdeen saliiddiinna wax naga siiya waayo laambadahayagii waa demayaan laakiin kuwii caqliga lahaa ayaa u jawaabay oo waxay ku yidhaahdeen maya waaba intaas oo ay nagu filnaan weydaa annaga iyo idinka bal u taga kuwa iibiya oo ka soo iibsada markay tageen inay soo iibsadaan ninkii carooska ahaa ayaa yimid oo kuwii diyaarka ahaa ayaa la galay guriga arooska albaabkiina waa la xidhay dabadeedna waxaa yimid bikradihii kale oo waxay yidhaahdeen sayidow sayidow naga fur laakiin wuu u jawaabay oo ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay anigu idin garan maayo haddaba soo jeeda waayo garan maysaan maalinta ama saacadda maxaa yeelay waa sidii nin dal kala tegaya oo addoommadiisii u yeedhay oo xoolihiisii u dhiibay mid wuxuu siiyey shan talanti midna wuxuu siiyey laba midna wuxuu siiyey mid mid kasta sidii tabartiisu ahayd markaasuu dhoofay isla markiiba kii shantii taalanti helay ayaa tegey oo ku baayac mushtaray oo wuxuu faa'iiday shan taalanti oo kale sidaas oo kale kii labada helayna laba kale ayuu faa'iiday kii midka helayse wuu baxay oo dhulka qoday oo lacagtii sayidkiisii ayuu ku qariyey wakhti dheer dabadeed sayidkii addoommadaas ayaa yimid oo ka xisaab qaatay kii shantii taalanti helay ayaa yimid oo keenay shan talanti oo kale oo wuxuu ku yidhi sayidow waxaad ii dhiibtay shan talanti eeg shan talanti oo kale ayaan ka faa'iiday sayidkiisii ayaa ku yidhi si wanaagsan baad yeeshay addoon yahow wanaagsan oo aaminka ahu wax yar ayaad aamin ku ahayd wax badan baan madax kaaga dhigayaa farxadda sayidkaaga gal kii labadii talanti helayna waa yimid oo yidhi sayidow waxaad ii dhiibtay laba talanti eeg laba talanti oo kale ayaan ka faa'iiday sayidkiisii ayaa ku yidhi si wanaagsan baad yeeshay addoonyaho wanaagsan oo aaminka ahu wax yar ayaad aamin ku ahayd wax badan baan madax kaaga dhigayaa farxadda sayidkaaga gal kii talantigii keliya helayna waa u yimid oo ku yidhi sayidow waan kuu garanayay inaad tahay nin qalbi ingeeyan oo aad wax ka guratid meel aanad wax ku beeran oo aad wax ka uruursatid meel aanad wax ku firdhin waana baqay oo intaan tegey ayaan talaantigaagii dhulka ku qariyey bal eeg waakankaagii markaasaa sayidkiisii u jawaabay oo ku yidhi addoonyahow sharka leh oo caajiska ahu waad ogayd inaan wax ka gurto meel aanan wax ku beeran oo aan wax ka urursado meel aanan wax ku firdhin haddaba waxaad lahayd inaad lacagtayda u dhiibto kuwa bangiga jooga oo goortan soo noqdo waxayga iyo faa'iido ayaan qaadan lahaa haddaba talaantigii ka qaada oo u dhiiba kan tobanka talaantihaya waayo mid walba oo wax haysta waa la siin doonaa waana loo badin doonaa kii aan waxba haysanse waa laga qaadi doonaa xataa wuxuu haysto oo addoonka aan waxtarka lahayn ku tuura gudcurka dibadda ah halkaas waxaa jiri doonta baroor iyo ilka jiriqsi goortii wiilka aadanuhu ammaantiisa ku yimaado isaga iyo malaa'igaha oo dhan markaasuu carshiga ammaantiisa ku fadhiisan doonaa quruumaha oo dhan ayaa hortiisa lagu soo uruurin doonaa oo wuxuu u kala sooci doonaa mid mid sida adhijirku u kala sooco idaha iyo riyaha idaha wuxuu joojin doonaa midigtiisa riyahana bidixdiisa markaasaa boqorku kuwa midigtiisa jooga ku odhan doonaa kaalaya kuwa aabbahay barakeeyeyow oo dhexla boqortooyada tan iyo aasaaskii dunida laydiin diyaargareeyey waayo waan gaajooday oo cuntaad i siiseen waan haraadsanaa oo waad i waraabiseen qariib baan ahaa oo waad ii soo dhowayseen waan qaawanaa oo dhar baad i huyseen waan bukay oo waad i soo booqateen xabsi baan ku jiray oo waad ii timaadeen markaasaa kuwa xaqa ahu u jawaabi doonaan iyagoo leh sayidow goormaanu ku aragnay adigoo gaajaysan oo aannu cunto ku siinay ama adigoo haraadsan oo aannu ku waraabinay goormaannu ku aragnay adigoo qariib ah oo aannu ku soo dhowaynay ama adigoo qaawan oo aannu wax ku huwinnay goormaannu ku aragnay adigoo buka ama adigoo xabsi ku jira oo aannu kuu nimid markaasaa boqorkii u jawaabi doonaa oo ku odhan doonaa runtii waxaan idinku leeyahay in alla intaad u samayseen mid ka mid ah walaalahaygaan u yaryar waad ii samayseen markaasuu kuwa bidixdiisa jooga ku odhan doonaa kuwa yahow inkaarano iga taga oo gala dabka weligiis ah kan ibliiska iyo malaa'igihiisa loo diyaargareeyey waayo waan gaajooday cuntoona ima aydnaan siin waan haraadsanaa imana aydnaan waraabin qariib baan ahaa imana aydnaan soo dhoweyn waan qaawanaa dharna ima aydnaan huwin waanaan bukay oo xabsi ku jiray oo ima aydnaan soo booqan iyaguna markaasay u jawaabi doonaan oo ku odhan doonaan sayidow goormaannu ku aragnay adigoo gaajaysan ama haraadsan ama qariib ah ama qaawan ama buka ama xabsi ku jira oo aannu ku kaalmayn weynay markaasuu u jawaabi doonaa oo ku odhan doonaa runtii waxaan idinku leeyahay in alla intaad u samayn weydeen mid ka mid ah kuwaan u yaryar anigana waad ii samayn weydeen kuwaanuna waxay geli doonaan takhsiirta weligeed ah kuwa xaqa ahse waxay geli doonaan nolosha weligeed ah